walaal dagaalada dagaala muddo laba iyo toban bilood soo socday waayo ulajeedada ugu weyn sidaad la socotid mooyaane waxay ku taallaa xuduudda kenya waxaa dagaalamayaa soomaali oroma dhinaca soomaaliba garo ayaa kollay hadda magaalada dalka deegaanka u badan garo waaye dhinaca oromadana boron waaye ma fahantay ha Ah.
had- hadda ma socdaa dagaalka walaalow dagaalku wuu socdaa wuu socdaa wuu socdaa marka shalay ayaa waxaa dhacay magaalada mooyaale gawaari soomaali ay leedahay oo tuulooyinka ka yimid shan gaari ah ayaa muraayada laga jijibiyey oramo ayaa ka jijibisay hal gaarina eh, way gubeen oo wiilkii daroolka ahaana way dileen ma garatay ha marka soomaalidana dhalinyaro ayaa kacday nina eh, oramo u dhashay oo meesha kastanka magaalada mooyaale haysa oo la yidhahda janyaalo oo sanadkaanba dagaal kula jiray soomaalida inuu barakaciya dhaqaalo ku bixinayay leesasada soomaalida inay shaqeeyaan u diiday ninkaas ayaa dhalinyaro soomaaliyeed u dhacday gurigiisa gurigii aa la gubay xalay saasaan ku barinay Eh, subaxii kolley waxba ma dhicin maanta toddobaad sac markay tahay salaada jumcada lagu jira ayaa oromadii liu booliiskeeda weerar ay soo qaaday ma garatay wax waanwaana ma jirtaa oo dowladda dhexe ay ku soo kala dhexgelayso dagaalka walaalow wax waan waan ahoo socda ma laha hadda xaaladdu waa sidee xaalada ma degana ma degana dagaal culusa socda ma degana magaalada waxaad ka dareemaysaa colaad eh, dagaal colaadeed waad ka dareemaysaa magaalada kolley dhaqdhaqaaqa colaadadaa ka jira walaal